kumanaan kun qof ayaa saaka hirti waa beri u dareeray si ay usoo tukadaan salaada iidda wadooyinka magaalada hargeysa ayaa ahaa qaar si weyn u camiran oo dadka wejiyadooda aad ka dheehanayso munaasabada ciidda awgeed iyagoona ku labisnaa labisyo kala duwan madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa kala qayb galay munaasabada iidda isagoona kula tukaday dadweynaha masaajid ku yaala magaalada hargeysa haddaynu ahayn somalilan waxaynu caalamka o dhan kulanaa wanaag iyo nabad wixii dhexdeena khilaafana waxaan ku dhammaysanaynaa nabad bini aadam meeshuu joogaba uu iskhilaafaa wuxuu ku dhammaystaa wadahadal iyo nabad dalalka jaarkaa nabad anugu baaqaynaa dunidoo dhana nabad baynu soo dhaqbaynaa wixii khilaaf naga dhexeeya qaran ahaan ama dowlad ahaana nabad baanugu baaqaynaa colaad iyo tafaraarud midna kuma jiro geyigan geeska afrika maanta colaad uma baahnaa dagaalyo colad soomaali way ka soo daashay somalilan nabad bay ku dhaqantay nabad bay ku dhisantay dariska nabad bay ku dhawaaqaysaa gudaheedana nabad bay ku dhammaynaysaa wixii khilaafeen jira
guddoomiyaha xisbiga macaaridka wicid injineer faysal cali waraabe oo ka faa-iideysanaya munaasabada iidda ayaa fariin u diray dhammaanba ummadda isagoona sheegay in gargaar loo fidiyo dadkii dhowaan ay duufaanada ku dhufteen hambalyo hambalyo baan leenahay ciid mubaarak waxaan u dirinahaa ciid mubaarak hambalyadii ciidda muslimka meel kastoo joogaanba dadkeenii ay ku dhacdeen masiibadu duufaantu waxaa la yidhi kun iyo lix boqol iyo afartan reer ayaa beerahoodii baaba-een baa layidhi oo noqday bacaad dadkaasi waxa u baahan yahay gargaar dadkeenu wuxuu naqaanaa xun baynu naho marka hore waanu cararnaa kabacdi waa iska shuuqnaa waxa weeye in dowladdina waa tan madaxweyne ku-xigeenkaya waxa weeye in dadkaas loo gurmadaa beerihii si u soo ceshan lahaayeen ka mida dadweynaha ciidayay ayaa farxadooda la wadaagay v o a marka hore waxaan salaamaya hooyada iyo aabbahay marka xigtana waxaan salaamaya inta muuqaygii araggayga ma garanaysa marka xigtana waxaan salaamaya cid kasta oo anigay garanaysa aadna oon faraxsana waa ciid mubaarak baan leeya waxaan salaamaya hooyada iyo aabbahay iyo walaalaha iyo iyo ciddii waalidiya ciid wanaagsan ago cabdikariim waxaan salaamayaa qoyskayga iyo iyo intaa hageyso ku nool waxaan leeyahay ciid mubaarak
sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa